qaraxa oo ahaa miino lagu aasay meel ku dhow buundada degmada qoryooley waxaa lala eegtay taliyaha ciidamada daraawiishta degmada qoryooley ee maamulka koonfur galbeed sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal waxaa ku dhintay qaraxa laba askari oo ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed ka mid a waxaa sidoo kale ku dhaawacmay askar kale oo uu ku jiro taliyaha ciidamada daraawiishta qoryooley cali waal gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo aan khadka teleefoonka kula xidhiidhay ayaa ka waraystay qaraxa iyo sida uu u dhacay bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin baahda v o a marka uwaad inaa illah wainaa ilaa raajicuun horta intii ku dhimatay ilaaha u naxariisto in qaraxaasi wuxuu ahaa qarax dhagarqabayaasha ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan ciidamada deegaanka ee degmada qoryooley kuwaasi oo howl weyn ka wada degmada nabaddiidkana ay awoodi waayeen inay usoo galaan ama dhankooda ay soo aadaan marnaba mar alaal markay weerar soo qaadaanna ay jab aanan caadiyan kala kulmaayeen ciidamadaasi ay isku dayeen inay dhibaato gaarsiiyaan balse ilaahi subxaana wa tacaala waa u dhib yareeyey hal qof ayaa geeridiisa ay ahayd xalayto inkastoo dhaawacyadii ay dad qaar ka dhinteen laakiinse alxamdulilah adiga xaalka aad iyo aad u degan yahay nabaddiidkaasi dhibaatadaas geystayna baaritaan rasmiga ku socota baaritaankaas wixii kasoo baxana insha allah jawaabteeda oo rasmiga ayaa soo saari doonaa waana la maxkamadeyn doonaa cid alaal ciddii ay ku cadaato inay dhibaatadaasi ay geysteen ama ay fildambiyeedkaasi ay gacan ay ku leeyihiin yaa lala beegsaday qaraxa taliyaha daraawiishta iyo ciidamada daraawiishta ee degmada ayay ahaayeen mid lala beegsanayay laakiin ilaahay wuu ka badbaadiyey boqol kiiba boqol adigan taliyahan uu caafimaad qabaa dhalinyarada kale ee dhaawacyada ay soo gaareenna ilaah u bogadhay ayaan leenahay gurma deg dega ayaa loo sameeyey wayna ka boodi doonaan balse jabka ugu weyn wuxuu gaari doono waxay tahay nabadiidka ayagana dhibaatada ugu weyn ku dambeyn doonta hadduu ilaahdo ciidamada difaaca degmadana diyaar ayay u yihiin inay iska difaacaan nabadiidka dhibaatadaasi ee dhagartaasi u maleegaya ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryooleyna waxay mar walbaba diyaar u yihiin inay iska difaacaan nabadiidka iyo dhibaato kasta ay marsiinayaanba taliyaha marka daraawiishta dhaawac maa kasoo gaaray qaraxa
wax fudud waaye dhaawac sidaasa maahan waa uu caafimaad qabaa lugihiisa ayuu ku socdaa boqol kiiba boqolna waa uu fudud uu fudud yahay wax sidaas u weyn oo gaaray oo la sheegi karana ma laha dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo howlgallo ka fuliyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxay sheegeen inay ku laayeen kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada federaalk ayaa xaqiijiyey howlgalka lagu baacsanayo kooxda al-shabaab inay kasii wadayaan gobolka shabeellada hoose inta laga ciribtirayo kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo